إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa isu soo taraya soomaalida ku dhimanaysa saxaraha iyo badaha dhaca dalal ka mid ah waqooyiga afrika askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga ee shabeellada hoose dadka ku ganacsada iskooska banaadir ee degmada hodan ayaa ka cabanaya lacaga baada ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa eedayn kulul u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud munaasabad gebagabo u ahayd dufcada labaad dowro loo qabtay wilaadda walaayaedka islaamiga ah ayaa lagu qabtay degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe warka dibadda ciidamada dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay dib ula wareegeen gacanku haynta xaafadaha ugu weyn magaalada alkartuum آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaala shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo lagu jebiyey askarta dowladda federaalka oo halkaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kala hortegay ciidamo huwan ah oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana dagaalkaas ku gaaray askarta dowladda federaalka khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar iyo toban ka tirsan ciidamada ah dowladda federaalka oo saddex ka mid a ay saraakiil yihiin ayaa ku nafwayay dagaalada dadka ku dhintay dagaalkii shalay ka dhaca duleedka balcad waxaa ku jira sarkaal ka tirsan ciidamada danab loogu yeero ee ay tababaratay dowladda maraykanka kaas oo lagu magacaabi jiray sayid cali waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay sagaal askari oo kale oo ka tirsan dowladda federaalka laba maalin ka hor ayay ahayd markii dagaala ka dhacay duleedka balcad lagu jebiyey askarta dowladda federaalka dagaaladaas oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen afar iyo toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka halkaa sidoo kalena kow iyo labaatan kale ay ku dhaawaceen dhanka gobolka bayna xal arag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxa ay qarax kula beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka si gaara ciidamada qarax lala egtay waxay ka tirsanaayeen kuwa loogu yeero nabad sugidda waxaana jira khasaare halkaa ku gaaray faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaala shalay ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo lagu jebiyey askarta dowladda federaalka oo halkaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kala hortegay ciidamo huwan ah oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana dagaalkaas ku gaaray askarta dowladda federaalka khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar iyo toban ka tirsan ciidamada ah dowladda federaalka oo saddex ka mid a ay saraakiil yihiin ayaa ku nafwayay dagaalada dadka ku dhintay dagaalkii shalay ka dhaca duleedka balcad waxaa ku jira sarkaal ka tirsan ciidamada danab loogu yeero ee ay tababaratay dowladda maraykanka kaas oo lagu magacaabi jiray sayid cali waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay sagaal askari oo kale oo ka tirsan dowladda federaalka laba maalin ka hor ayay ahayd markii dagaala ka dhacay duleedka balcad lagu jebiyey askarta dowladda federaalka dagaaladaas oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen afar iyo toban askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka halkaa sidoo kalena kow iyo labaatan kale ay ku dhaawaceen dhanka gobolka bayna xal arag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxa ay qarax kula beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka si gaara ciidamada qarax lala egtay waxay ka tirsanaayeen kuwa loogu yeero nabad sugidda waxaana jira khasaare halkaa ku gaaray waxaa isi soo taraya soomaalida ku dhimanaysa saxaraha iyo badaha dhaca dalal ka mid a waqooyiga afrika faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli dhibaatooyin kala duwan ayay wajahayaan dadka tahriibayaasha ah ee doonaya inay ka gudbaan saxaraha iyo badaha dhaca wadamada waqooyiga afrika si ay u gaaraan qaaradda yurub muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isi soo tarayay dadka soomaalida ah ee ku dhimanaya wadooyinka halista ah ee ay u maraan tahriibka halka kuwo kalena ay dhibaatooyin adag wajahaan salaad cali catoosh oo ah safiirka dowladda federaalk u fadhiya dalka morocco ee waqooyiga afrika ayaa ka waramay dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee ay martigeliyeen tahriibayaasha soomaalida ah isagoona xusay in qaar ka mid ah dadkaasi ay geeriyoodeen runtii dadku dadka soomaaliyeed waa run arrintaasi waa dhab dad baa kusoo badanaya xaggani most of them waxaa weeyaan dad ayagu kasoo haajiraya ama naftooda kusoo biimeynaya badda si ay u gaaraan dalka spain oo halkaasi ay qaxooti ku noqdaan kuwaasoo rag iyo dumar isugu jira waxaynu gaarnay magaalo la yiraaho dakhla dad soomaaliyeed oo ayagu dooni kula soo caarisay baddan morocco marka shan iyo tobanka santarkii baanu ka soo daynay oo nasiib wanaag waxba kama dhiman doontiibaa meesha kula soo caarisay rag iyo dumarna waa isugu jireen dooni kaleeto saa kale ugu soo caarisay isla meeshii meeshii dakhlo ahayd koob iyo toban bay ahayd soomaalidii shan baa ku geeriyootay nasiib darro waxaa marar badan badaha ku dhammaaday dad badan oo soomaali ah kuwaas oo tahriib u aaday wadamada shisheeye iyadoona qaarkood ay la kulmeen xaalado halis ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ayaa isku dhiibay walaayada islaamiga shabeellada hoose moxamed qaasim ayaa ka waramaya askari lagu magacaabo xasan cali dhaayi maxamed oo kasoo goostay ciidanka dowladda federaalk ee ku sugan degmada qoryooley ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose waxaana la soo dhoweeyey si wanaagsan sidaba afkiisa uu ka sheegay askarigan kasoo baxay ciidamada dowladda federaalk ayaa la yimid qori eeke afartan iyo toddoba ah waraysi ay la yeelatay warbaahinta al-furqaan ayuu kaga waramay muddadii oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalk ee jooga qoryooley iyo sida uu kolkii hore ugu biiray xasan caladhaan axmed ciidanka ridida qoyoleygu waa ka tirsanay laba bilood iyo toddoba ayaa dhex jooga wax tababar yidhahdeen maadan qaadanin waa igu tashkiiliyeen waxa u kamid ah qoladaas ay igu tashkiiliyeen laakiin markii aan fiiriyey wafti joog adduunyalaan iyo aakharalaan inuu la kulmay oo waxtaan aan la kulmaynin aa dareemay inaan islaamka intaa usii yaro dhaqaaqay aan go-aansiyey inaan adoo gaal ah ridda aa dhimin lahayd waxaa kaa wanaagsan inaad si toobad keento ilaahay dartiis aad soo noqoto ilaahay ay igasoo hagaajiyo toobad toobadaan taasi wuxuu sidoo kale baaq toobakeen ah u diray askarta kale oo weli ku harsan safka dowladda federaalka qofkii hadda waxaa ugu digayaa qofkii hadda damar rajo ka qabo ciddii joogto inay kasoo dhiibto islaamka ciddii hadda damar rajo ka qabtan inaa meeshaas meel la tegi karin ahayn saangari ah bilooyinkii dambe waxaa aada usoo badanayay askarta kasoo goosanaysa dowladda federaalka kuwaas oo isku soo dhiibaya maamulada ka jira wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka ku ganacsada isgoyska banaadir ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago baad ah oo ay kusoo rogtay dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi dadkan ku ganacsada isgoyska banaadir ee degmada hodan ayaa ka cabanaya lacago baad ah oo ay ku soo rogtay dowladda federaalka waxay sheegeen in loo adeegsaday awood ciidan askar hubaysanna ay ka xireen goobahooda ganacsi iyadoo ay horay uga gubteen goobo ganacsi oo ku yaalla halkaasi waxay intaa ku dareen in lacago baad ah oo ka dheeri ah kuwii hore ay u dhiibi jireen laga doonayo qaar ka mid ah bulshada ayaa warbaahinta la hadlay waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya annaga dowladdu waxay nugu fasaxday rag saldhig joogo askaraa nugu soo fasaxday war uma haayaan waxa annaga aaheenno xaaladda suuqa ka jirto war uma haayaan si guud soomaaliya waxaa ka jiro waxa la yidhahda market failiyaa jiro lacag ma la haysto dhaqaalihii waddanka hoosoo u dhacay khaasatan suuqa banaadir annaga waa gubannay suuqa markuu gubta kadib dadka waxa ay haystaan oo dhan lacagay soo deemteen waa lacagyihii ay ayaga lahaayeen way ka gubteen waxaan annagoon ah ganacsatada suuqa banaadir waxaan ka cabanaynaa aroortii baa waxaanu soo weeraray niman dhallinyaro ah oo waxa weeyaan meheladii naga xidhay oo ma furanaysaan bay yidhahdeen lacag baada aad na siinaysaan haddii kale meeshaad xiraysaan waana la ka xidhay xabashada ganacsatadan suuqa banaadir ayaa waxay ku soo aadaysaa kadib markii maalmihii la soo dhaafay goobaha ganacsi suuqa weyn ee bakaaraha uu ahaa mid xidhan tani ayaa imaanaysa iyadoo bulshadu ay isu diyaarinayaan bisha barakaysan ee ramadaan oo kaabiga nagu soo haysa iyadoo sidoo kale shacabka ku abuurtay niyad jab iyo cabsi weyn oo soo wajahday dhaqdhaqaaqa ganacsigooda maadaama mehradahooda ay si joogto ah ula kulmaan culaysyo iyo canshuuro xaddhaaf ah oo ay sheegeen inaan waxba loogu qaban xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud mubaarak cumar ayaa ka warramaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiin mucaarad oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa eedeymo culus u jeediyey xasan sheekh maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay madaxda mucaaradka dowladda federaalk iyo xildhibaano dhowaan lagu weeray isla muqdisho waxaa xildhibaanadaasi ka mid ah daahir amiin jees oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kaas oo sheegay inay doonayaan riditaanka xasan sheekh isagoo soo hadal qaaday weerarkii lagu qaaday dhowaan hotel uu ku sugnaa ka gaabi mayno hadduu kursiga isku adkeeyo madaxweynaha maanta xilka hayo aan ogahay sida loogu dhiibay ayada oo adeyg badan uu iska jaray haddii uu isku adkeeyo ha u diyaar garooba wixii asaga shalay sameeyey aniga hadda wax kale mali wuxuu asaga sameeyey waa u yaqaanaa dowladdii ka horeysay dowladdan wuxuu ku sameeyey waa ogyahay intaas lee sugaya waxaanse leeyahay madaxweynuhu dalka yousan naga burburin yousan gibi dheer nagala dhicin xisbiyi la ceyrceyrsaday iyo wadooyin la xirtay iyo waxaas horeyaa loogu soo daalo waa waxyaabaha madhalaysi ka dhigay dadka qaar xildhibaan gamaadiid oo isna ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka kana mid ah siyaasiyiinta shir ayaa waxa uu sheegay in xasan sheekh uu ku fashilmay hogaaminta dowladda federaalka uuna hormud ka yahay kalageynta soomaalida madaxweyne xashan xasan sheekh maxamuud wuu ku fashilmay hogaankii dalka fashil keliya ma ahane burburin iyo baabi'in iyo kala irdhayn ummaddii soomaaliyeed ayuu hormuud iyo horseed u noqday wuxuu hormuud maanta u noqday burburiyaha midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed wuxuu noqday kala geeyaha iyo kala irdheeyaha shacabka soomaaliyed uu noqday wuxuu noqday qofka hormuudka u ah boobka hantida danta guud iyo wixii ummaddan ka dhexeeyuu noqday wuxuu noqday maatadii iyo danyartii dhulka bannaan degganaa shakhsiga inta ka barakiciyey cagafcagaf ka geliyuu noqday oo manaxaa walaalayaal fasaadka maanta jira meesha uu maraayo qof garasho iyo caqli leh oo uu ka maqan yahay ama yacni seegan ma jiro shirka jiraa'id ay shalay ku yeesheen xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka kuwa xasan sheekh ayaa kusoo beegmaya xilli ay dhowaan ciidamada dowladda federaalk ay weerar ku qaadeen goob ay ku shirayeen mucaaradka iyadoona haatan mucaaradka ay shirka ku qabsadeen guri uu ka degan yahay magaalada muqdisho shariif sheekh axmed madaxweynihii hore dowladda federaalka haatan ah hogaamiyaha mucaaradka ee sida weyn kaga soo horjeeda nidaamka xasan sheekh munaasabad gebagabo u ahayd difacada labaad dowro loo qabtay wilaadda walaayaadka islaamiga ah ayaa lagu qabtay degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder waxaa degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe lagu soo gebagabeeyey munaasabad dowro loogu soo xidhayo dufcada labaad wilaadda degmooyinka walaayaadka islaamiga dowradan ayaana loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ee mucaawiya ibnu abi sufyaan waxaana munaasabada lagu soo xidhayay kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgaradda iyadoona halkaas laga jeediyey kalimaad kala duwan oo dhinacyo kala duwan taabanaya munaasabadda ayaana wax iskudabadhidkeeda iyo abaabulkeeda lahaa sheekh maxamed mir allah u naxariistay waxaana u goobjoogaa xafladii lagu furayo dowradan taasoo ugu dambeyntii lasoo gabagabeeyey sishaadkiisa kadib dowradan loo qabtay wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ayaa waxay socotay muddo bil ah iyagoona halkaasi ku qaatay duruus kala duwan oo diini ah waxaanay qaar ka mid a wilaada degmooyinka ee dowladda loo soo xidhay ka warbixiyeen duruustii ay qaateen intii ay dowladda socotay
ee duruustii aan qaadannay haddii aan sadriyo dersiga koowaad wuxuu ahaa fadlu lqur'aanu alkariim dersiga labaad wuxuu ahaa tafsiir suuratay annuur waalxujuraat dersiga saddexaad wuxuu ahaa الزهد والرقائق درسيغا أفراد وحوها صيانة المعتقد درسيغا شناد وحوها مسائل الأسماء والأحكام درسيغا اللحاد وحوها فتح الجواد درسيغا تضباد وحوها مذاكرة في التاريخ درسيغا سجداد وحوها نهل الإدارة من مناهل السيرة درسيغا استقالاد وحوها mudaakaratu mawaadiic min alidaara
madasha xafladda waxaa sidoo kale ka hadlay mid ka mid a macalimiinta wax ka dhigayay dowladii ay qaateen wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ikhwaani fi llah machad mucaawiya ibn abi sufyaan hada aljabal alasham saxaabi jaliil ah hadda aan tacriifinayn waqtina aan loo haynin labaatan sanna waali ah labaatan sanna khaliifatu lmuslimiin ahaa yaa maxadka looga magac daray wabidaatna wuxuu ku wajahan yahay wilaada si gaar ahaaneed hadday noqon lahayd tacdiid icdaad iyo hadduu noqon lahaa ta'hiil labadaba hadafka iyo ulajeedada u sacaynaayana qaar ka mida waa tan qoran oo inay ugu muhiimsan tahay in dadka muslimiinta ah weliba ragga qaadada oo wilaada ah ee ka shaqeeya wilaayaadka mustawiyaadkooda mukhtalifka ahba in kafaa'adooda hadba meesha u joogto wixii lagu dari karo lagu daro in mahaamtooda iyo acmaashooda iyo waajibaadkooda ay bartaan iskuna ta'kiidiyaan ruuxu shucuur bilmas-uuliya in kor loo qaado in kawaadir cusub ama kuwa hore u joogo nashaad yeeshayba dib loogu celiyo walaayaadka walahdaaf kaiira jazaakum allahu khayran
waxaa sidoo kale munaasabadda goobjoogga ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana madasha xafladda kelimad ka jeediyey sheekh suldaan maxamed aale maxamed walaaladeenna walaada ah ee halkan dowladu ugu soo socotay muddo xoogaaya oo afartan habeen ku dhow sida walaaladuba ay sheegeen oo raggii halka ka kacay oo dhan ay maarata maxaahdi ka wada warrameen waay mataqaanaa way soo dhammaatay khaatimadan aanunba ku soo beegmay anoo ka hadlaya oo ama ku hadlaya magacii xarakada guud ahaan sidaa walaaladeen u sheegeen ayay ugu xidhan tahay mas-uuliyadda la saaray walaalada waa la cabiray oo waa maqlayseen mas-uuliyad adag weeyaan mas-uuliyaddu markay adag tahayna waxay u baahan tahay siday u adag tahay inaan u qaadano sidoo kale waxaa madasha xafladda ka hadlaya oo markiisa kelimad qayima halkaasi ka soo jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ee bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waxaan leenahay si guud ahaan waxaan soo dhowaynaynaa annagoo ah wulaadda wilaayaadka islaamka kolay hadda rag badan aa naga maqan laba ninaan ka joognaa sheikh aan martado u nahay sheekh aldarwiish iyo aniga ayaa hadda nasiib u yeelanay inaan imaadno walaalaha kalena annaga wakiilka ah waana maalaynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhowaynaynaa aana bogaadinaynaa juhdiga jabbaarka ah ee walaaluhu maktabu siyaasa walwilaayaad khaasatan qolada maaragtay ta'hiilka ay u istaageen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaa jiray kelmaad kala duwan oo laga jeediyey xafladda waxaana dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa wareysyada insha allah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada suudaan hayaa shaaca ka qaaday inay dib ula wareegeen gacan ku-haynta xaafadaha deegaanka xaaji yuusuf oo ka mid ah deegaanada ugu waaweyn magaalada alkartuum oo ay gacanta hore uga hayeen kooxda r s f ciidanka suudaan hayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay kusii saqayaan goobo kale oo istaraatiiji ah islamarkaana ay ku sugan yihiin xogagga dacmu sariic ee ku xiran dowladda imaaraadka carabta ciidamada suudaan hayaa baahiyey muuqaalo laga soo duubay askartooda oo ku sugan gudaha deegaanka xaaji yuusuf ee bariga webiga aniilka daraad jimcihii ayay ahayd markii ciidamada suudaan ay ku dhawaaqeen inay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka kaafuuri warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa